عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وقت الجمعة أم باب waqtu ljumucati jumcada waqtigeedu idaa saalat ishamsu cadceddu marka ay suusho ayuu ahaaday oo waqtigan salaada jumcada la tukanaya waqtigeedu gelaya oo waqtigii salaadii duhur ay geli jirtay uun waa marka cadceddu uu saa suusho sheekhu raximah llahu tacaala masalada waa gooyey hab shardi ama hab istifaameed umuu soo dhigan isagoo ishaaraya khilaafka meesha jira uu jasmiyey khilaaf waa jiraahe laakiin dee sa wuxuu u jasmiyey daliilka loo daliishaday inay jumcadu ka horeyn karto sawaalka ama waqtiga ciidda iyo waqtiyadaa ka dambaysa laba tukanayo ee bal matalan bacdigood ay kuba tegeen ayaa agtiisa daciif kuba ah ama aan xoog lahaynoo markaa dacfiga daliilka dhinaca kale daraaddeed buu u gooyoonu istifaam ama aan wax weeyaan shardi uba dhigan saynu umuuraha khilaafka marka uu ishaaraya aynu kuba soo aragnay siduu samaynayay marka wuxuu yidhina sheekhu raximahu llahu tacaala wakadalika yurwaa can cumara wacaliyin wanucmaan bni bashiirin wacamri bni xuraytin radia allahu canhum wakadalika saas oo arrinka aan sheegnay oo ah jumcada in la tukanayo qabla markaa bacda zawaal uun marka cadcaddu ay suusho waqtiga jumcadu galayo ayaa yurwaa laga wariyey can cumara cumar wa caliyin cali wa nucmaan ibni bashiirin iyo nucmaan ibni bashiir iyo wacamri bni xuraytin intuba saxaabadii weeye radia allahu canhum allaha ka raalli ahaadee iyaga sidaasaa lagaba wariyey bal qolooyinkan kollay barhkood malaa khilaaf laga soo naqliyey sa cumar oo kale ayuu u soo naqliyey oo markaa cumar ibnulkhadaab radia allahu canhu dee waxaa inooga sugan ee xooggeli waxa weeye inuu waqtigaa zawaalka tukan jiray taasba ay weeye markaa laakiin waxaa jirta kollay ibnu abi sheebe iyo ahar ay soo saareen oo nin cabdullaahi ibnu siidan laba yidhaaho oo taabiciya laakiin kollay jahaala ay kuba sugan tahay oo isagii bal waxa weeyaan walow uu taabici yahay taabicinimadiisa laba garan ayuu taabici weyn yahay laakiin cadaaladiisii baan la ogeynba oo isaga yidhi jumcadan la tukaday abubakrin oo waxay ahayd salaadiisa iyo khudbadiisuba qabla nisfi nahaar haddana cumar baan la tukaday oo salaadiisi iyo khudbadiisu waqti aan isiri mala maalintiibaa kala badhantay ayay ahayd bal matalan taas ayuu hadal rijaashuna waa siqaade laakiin isagaan cadaaladiisa la ogeynoo dee wax ka xoog badan baa jira oo iyadna cumar lagaba wariyay oo suweyd ibnu khafala inuu abibakar iyo cumar iyo laba tukaday markay cadceedu suushay bal taasba weeye amaa cali iyo qolooyinka kale khilaaf ma jiro oo dee calina inuu bacda zawaal ama cinda zawaal tukan jiray nucmaan ibnu bashiirna waqti buu kuufa amiirkaba ahaa yasiid ibnu mucaawiye khilaafadiisa bilowgeediina way ahayd oo waa waqtigu tukanayey camr ibnu xureyta saxaabigana ninkii ziyaad ibnu abihi la odhanayiyo inankiisii cubaydullaahi labadaba naa-ib buu kolba kaba noqon jiray markay noqoto kuufa oo dee waqtigaa uu iyaga naa-ibka kaba yahay buu jumcada tukanayey oo uu dadka tukinayay waqtigii uu tukinayayna waqtigaa zawaalka ama cid marka ay cadcaddu suushay ahayd dee axaadiidna way noo soo socotaa ee bal waxa weyaan khilaafku kollay mucdam ahlilcilmi waa qowlkooda bacd salaf baa laga soo naqliyey bacd asaxaabana inay tukadeen qabla zawaal waa la soo naqliyey kolley madhabkan xanaabiladana walow dee imakaan aragno sacuudiga oo kale masaajidiisii waaweyneed iyo guud ahaanba zawaalunbaa la tukadaayo waqti qabla zawaal la tukado taa imika kuma ogin laga yaaba dee munaadiq qarsoonun inay jirto mooyaane laakiin masaajidii ama xaramaynkii iyo masaajidii kaleba waqtigaasay tukadaane se dee madhabka ayaa waxaa ah in la tukan karo qabla zawaal la tukan karo markaa barhkood xanaabiladu waxay u xujaysteen waa maalin ciideed oo ciid muslimiintii bay uba tahay kol haddii ciid lagu magacaabayna salaadan isaga la tukanaya waqtigii salaada ciidaba la tukan jiray ee fidrigii adxaa la tukan jiray way bannaan tahayba walow taa culimmadu ay leeyihiin dee ciid ha laguma magacaabee laakiin axkaamtii ciidi lahayd oo dhan jumcadu ma laha ciidda marna lama soomo xade haddii maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa la raacinayo jumcaduna waa tan dee haddii maalin ay ka horeyso ama kaba dambayso la soomayo marka dhinac kastaba axkaamtii ciiddii ma laho kaasna daliili maka halkan dee meel mara ma noqonayo ee bal waxa weeye uun madhabkaas baa jira bacda salafna qowlkood weeye in saxaabada qaarkoodna lasoo naqliy inay waqtigaas tukadeen ama waqti dee barqa ay tukadeen se axaadiistuta inoo keenayso caamatu ahlicilmi ama mucdam ahlicilmina ay kuba tegeen waxa weeye waa inuu waqtigaa zawaalka waqtigeeda uu gelayo wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yaxya bnu saciidin anahu sa'ala camrata can ilgusli yowma aljumucati faqaalat yaxya bnu saciid waa yaxya bnu saciid alansaari cabdullaahina waa ina mubaarak wuxuu yaxya ibnu saciid alansaari weydiiyey camro bintu cabdiraxmaan oo dee in badan aan soo araragnay can ilqusli yowma aljumucati maydhiga maalinta jumcada la maydhanayo ayuu weydiiyey faqaalat waxay tidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi radia allaahu canha kaana naasu dadku waxay ahaayeen mahanata anfusihim nafahooda kuwa u adeega oo shaqadii dee ay u baahnaayeen iyagaa qabsan jiray taas bay ahayd mahana waxa weeyaan jamcu maahinin weeye sakaati baka taba loogu jamciyaa maahinna mahana loogu jamciyey markaa iyagaa naftooda u shaqayn jiray weeyaan oo may lahayn dad khadama oo howlahoodii ka furta oo markaa iyagu may lahaynee shaqooyinkoodii iyagaa qabsanayay ruux shaqadiisii qabsanaya beertiisii qodanaya hawshiisii kalena qabanaya waa dhididayaa waxa weeyaan oo dee isagaa waxaa ku imanaya wixii dee shaqo kaba iman jiray ee ama dhidid ahaa uskag ahaa iyo waxyaalahaasi way kuba imanayeen cid kaba furata howlahan may lahayn muslim oo xadiidka isagu wariyey yaxya bnu saciid ayaa wuxuu kaana naasu ahla camalin walam yakun lahum kufaatun dadku waxay ahayn dad shaqo oo shaqayoyn bay lahaayeen dad iska fadhiya oo dee dheerig fadhi weyn wax iskaga cuno may ahayn walam yakun lahum kufaatun kolley shaarixu uu soo naqlinayaa sharaxa aniga nuskhadaydana hamza ku sugan alifta ee mana jirto kolley waa madaabicda un khada-oodii weeye kufaatunna waa sida qudaad oo kale weeyaanoo jamcu kaafin sida qaadinba qudaata loogu jamciyaa kaafinna kufaat macnaa waxa weeyaana cid kaga fillaata ka kaafida shaqada may lahayn oo khadam may lahayn dee waa waqtiyadaa hore wax khadama may lahayn dee ruux ruux hadduu lahaana intooda badani iyagaa wax qabsan jiray taasna maxaa ka dhalanaya dhidid iyo uskag iyo wax kastaaba way kaba imanayaan taasay arrintoodu ahayd wa kaanuu waxay ahayn idaa raaxuu ila aljumucati jumcada xaggeeda marka ay tagaan ay qabtaan raaxuu fii hay-atihim hay-adoodii ay kuba shaqaynayaan waa dharkoodii shaqada iyagoo howlahoodii kaba yimi dhididkii leh uskagii leh ayaabay dee sidoodii iyo xaaladoodaasay kuba tegi jireen fa qiila lahum dee waa rasuulkii ilaahay baa ku yidhie waa badcigii maydhigan jumcada loo maydhanayee waxaa lagu yidhi low iqtasartum haddaad maydhataan oo maalintiinan iyo dee marka ay imanaysaan aad maydhataan lakaana axsan idinkoo soo maydhaa way fiicnaan lahayd taas baa lagu yidhi oo maalintan dee xadiid kalena oon xalay soo sheegaynayna waaba dee isagoo axad ama shaksigu yeesho laba maro oonu ahayn maalinta jumcada soo qaato oonu ahayn kuwa uu ku shaqaynayo iyadna rasuulka ilaahay waa uu ishaaray ninkii karayay oo bal maalan iyadana dee kumuu laazimin oo dee ruux baaban haysanbe laakiin taasna wuu ishaaray xadiidku maydhiga jumcadii wixii ku tacalluqsan waynu soo maray waxaan ku jirnaana baabkan ah waqtu ljumucati idaa zaalat ishamsu cadcaddu marka ay suushay inuu waqtiga jumcadu yahay taas baan kuba jirnaa xadiidkan imika uu soo qaatayna cibaaro saasa oo dee sariixi inooguma sugna oo imika halkaas laakiin sheekhu raximah ullahu tacaala jaanibkan uu xadiidka ka daliishanayaa waa lafdiga raaxuu kaanuu idaa raaxuu ila ljumucati raaxuu fii hay-atihim oo inta badan dee dadka luqadu ay soo naqliyaan zawaalka iyo wixii ka dambeeya tegitaanka la tago ayaa rawaax loo isticmaalaa ama ficilkan looba isticmaalaa bal taaba weye akharu halluqa laakiin xalitaan soo sheegnay xadiidkii ahaa maydhiga ee man raaxa fi saacati aluula xadiidkaasaa inoo horeeyey tiina waxaan idhi walow dee in badanoo ahluluqa taas ay kuba fasiraan haddana dee luqawiyiinta qaarna way soo naqliyeen tegid guud ahaanba subaxba haba noqotee in iyadana laftigan looba isticmaalo waa waxtaa kaba hor imanaya oo arrinkaasoo kale dee halkan istidlaalkii laakiin wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala walow dee imika arrinkaasi jiro haddana dee bal asalkuna waxa weeyaan waa rawaaxu waa bacda zawaal jaanib kalena waa la isticmaalkaa kalena waa jira ama majaas ha noqoto ama mushtarak ishtiraak haba noqotee laakiin dee qariinada kolba meesha jirta ayaa macnihii sii xadidaysa ama sii khaas yeelaysa halkaa hore qariinada inoo jirtay waxayd man raaxa fi saacati aluulaa saacaddii hore maalinta dee marka waa subax bay ahayd oo waa saacaddii hore ay ahayd bal qariinadu taasba weeye tan kaanana bal xadiidkii hore aynu baabkii hore ku soo marnay yusiibuhum lqubaaru waalcaraq dee wakhtigaa subaxda hore dhulkii iska qabowya ruuxa waxaa la arkaa dhiidinaanu kuba iman marka dhiididku ruuxa asiibayo weliba ruux meel dheer kaba soo socday oo markaa cadcaddu ay kululaato dadkii haddaba kaba imanayay cawaalida madiine dhowr kilomitir ama dhowr mayl soo soconayeyna hadday barqaba soo baxaan wakhtigay soo gaadhaan masjidkii iyagoo dhididay iyagoo boodhaysan dee waxay noqonaysa waqtiyadaa zawaalka ayay noqonaysa waqtiga dee ninkaa intaas soo soconaya masaafadaa dheer soo soconaya waqtiga uu markaa yimaado oo bal markaa qariinada maanta waxa ay tahay boodhkan iyo dhididkan asiiba ayay kuba imanayeen meel dheer ay khaasatan asxaab alcawaali kaba soo soconayeen inaanay masjidka soo gaadhayn dee dadkan uu weliba rasuulka ilaahay maydhitaankan uu dadka faray bal maalan bilowyada iyo sababta u ahaana noocaas bay ahaayeen basaynu xalayba soo marre masjidka inay soo gaadhayeen cinda zawaal aw qariiban min daliko marka halka uu soo qaatay xadiidku jaanibkaa weeye waa ishaaradaas weeye ee laakiin laftigu si axaadiid ka sariixsan baa inoo soo socota xadaanaa surayn bnu nucmaani qole xadaanaa fulayx bnu sulaymaana can cuhmaan bni cabdiraxmaan bni cuhmaan ataymiy ataymiye can anas bni maaliki radia allahu canhu bal sanadka kolay suraj bnu nucmaan sheekha bukhaari waa nin iqoo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaayo bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbac baa wax ka wariya muslim kitaabkiisa kuma sugnaa waa markaa abulxasan albaqdaadi suurtagal aynan soo marray ma xusuusni fureix ibnu sulaymaan waynu soo maray cuhmaan ibnu cabdiraxmaan ibnu cuhmaanna waa nin reer bani tayma waa jiribkii abibakrin iyo abadee dalxa qaraabadiisii waana nin hiqoo taabici yar ah waana hiqa laakiin waa taabici yar bukhaari iyo abu daauud iyo tirmidi baa wax ka wariya waa taabiciinta raggii ugu dambeeyey waa kan anas ibnu maaliki oo dadkii la kulmo dadkii ka waaweynaayo ma soo gaadhin ama dee ka hor dhintay iyo ma soo gaadhin wuxuu ihi anas ibnu maalik radia allahu canhu ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada aljumucata salaada jumcada xiina tamiilu shamsu cadcaddu markay iilato waa markaa ay suusho ayuu tukan jiray cibaaradanna kanada waa dee horeba waynuu soo maray kolley waxay tilmaamaysaa rasuulka ilaahay taa inuu daa'ima ama muwaadabo walow dee waxyaalo aynu waxa weeyaan in badan la sameeyo kolkolna lagaba tago cibaarada loo isticmaalo ficilkan kaana iyo dee mudaarica raacaya looba isticmaalo aynu horena xaggii mawaaqiidda waqtiyada kuba soo maray waxay tilmaamaysaa o ishcaar u tahay ama ina dareensi ayna tusaysaa rasuulka ilaahay waqtigii uu tukan jiray salaadan jumcada wuxuu tukan jiray xiina tamiilu shamsu waa marka ay cadceedu suurayso ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh jumcada tukan jiray dee waana waqtigaas si u jasmiyeyna weeye waqtiga duhurna maanta noo xanfilaya camalka muslimiintu si guud dee horta dadka iyagu waxa weeyaan madaahib ahlisunna walow dee xanaabilada qowlkaasi uu jiro ama madhabkaasi jiro bal kutubtooda ay kuba sugan tahay oo barhkood dee ay caddeeyaan in la tukanayo waqtuhaa ka waqtilciidba se jiilaani oo kale kitaabkiisa nuqunyaa wuxuu idhaaba dee waqtigeedu waa waqtiga ciidda macnaa waqtiga ciidda waqtigeedu gelaya dee kollayna waaba taas haddana waxaan filaya camaliyan dee wax badan maaha imaka jaanibkan ciddii madhabka loo nisbeynayay ku camalfalkay kuba camalfalaan ee waxa weeya rasuulka ilaahay waqtigaasuu tukan jiray waa cinda zawaal buu tukan jiray bal xadiid kaleo ana soo dhici karta inuu kan ka yar dunaan karana waa kanoo wuxuu yidhi waana isku fasirayaa sheekhu wuxuu labadooda xadiidii isu raaciyay labada xadiidii anase xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi bal cabdaan iyo cabdullaahina waa ina mubaaraka waynoogu badan bacaa way soo noqnoqdeen waatii markii horena aan kusoo aragnay xadiidkii hore ee caaisha qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu mubaarak akhbaranaa xumaydun can anasin xumeydu dawiil baa noo warramo anas buu nooga warramay qaala inuu yidhi kunnaa nubakiru biljumucati kunnaa anagu nubakiru macnaa waanu u degdegi jirnay oo horaanu u tukan jirnay biljumucati salaada jumcada wanaqiilu kollay nuqiilubaa iyo xarakaysan dee xaraka lagu kalsoonaan karana maaha in nuunta la dambiyo dee waa waxyaalahan waxaa shakliga qalamka ay yidhaahaan oo waxyaala isbedbedeli kareen nuuntu way fadxisan tahay ficilku qaala yaqiilu weeye wanaqiilu waanu hargelaynay ama seexanaynayba waa qayluuladii bacdaljumucati salaada jumcada dabadeed anay nuqiilu i dhacdo dee nuqiilu qaala yuqiilu iqaalatan macno kaley noqonaysaaye qaala yaqiilu qaylan iyo qayluulatan iyo maqiilan iyo kollay qaalada iyadiyo tii hadalkahay dee waa isla mid markay maadiga noqoto ee mudaaric iyo masarkay ku kala baydhayaan midna waa qaala yaquulu midna waa qaala yaqiilu qaala yaqiiluna waa markan dee waqtigan cadceedu kululaato howlaha la daayo ee dadku ay hargalaan ama ha la seexdo waa istiraaxatu nisfi nahaaru ama seexasha hala jirto amayaana la jirinba waqtigaa dee waxaw laseeskii ama qaylooladi taas baaba la yidhaha haddaba wuxuu leeyahay jumcada waanu u kalihi jirnay u degdegi jirnay oo horaanu u tukan jirnay laftiga tabkiir waxaaba dhici karta in dee lagaba fahmo waqtigaa zawaalka waqti kaba horeeya oo xadiidkii hore wax ka duwan macnihiisiiba uu kani noqdo taasba laakiin sheekhu raximahu llahu tacaala labada xadiid uu iskuba fasirayaayo tabkiirku waxa weeyaan xagga luqada in oo ficlu shayi fii awali waqti shayga oo la sameeyo waqtigiisa bilowgiisa tabkiir baa laba yidhaahaa xataa waxaynu kitaabka ku soo maray bakiruu bisalaati alcasri oo kale salaada casr ee u degdegoo hore u tukada weeyo waqtigeedu markuu galo xadiidkii burayde ayaynu kuba soo maray in waxa weeyaan bal markaa tabkiir waxa macnaheedu uu noqonayaa shaygii oo la sameeyo fii awali waqti ama taqdiimuhu calaa kayrih iyadoo wax kale laga horreysiiyo taas imikana macnuhu halkanba weeyaanoo labada xadiid iskama hor imanayaane waa macno keliyao waxa weeyaanuun markay rabaan aanay jumco ahayn ee bal matalan duhur ay tahay waqtigu hadduu kulul yahay oo waqtigu kulul yahay qayluuladooda way horraysiin jireen way iska seexan jireen duhurkiibaa la dibdhigayaa loo kaadinayaa isagana hore looma iman jirin oo dee ajirgii tabkiirkaa horaynu soo marnay muu jirin marka dadkan iyagu markay howlahooda ka yimaadaan way iska hargelayeen way iska qadaynayeen waqti dambe ayaaba duhurkii la tukanayay laakiin jumcada markay noqoto dee waxaa jidaysan hore in loo tago subaxdii horeba la tago ama hore in loo tago fadli badanna waa tii aynu kuba soo maray marka iyada hadday noqoto qayluuladoodan ama harhgalkoodan iyo dee seexashadooda ninkii isagu laseesiya waxaa seexanayay iyo qadadooduba salaada jumcada dabadeed bay ahayd dee kollay sida imakaba arrinteenu ay tahay walow inaga duhurkiina dee kollay xaaladeenu taa tahay oo macnuhu halkan waxa weeye waanu dee waqtigeeda bilowgeedaan samaynaynay waanu u degdegayno horaanu u tukanaynay marka waqtigeedu galo waxaananu hargalaynay nasanaynay kii seexanayaa seexanayay salaada dabadeed taas baa macnuu yahay labadii xadiidna waa isuu keen macno sheekhuna raximahu llahu tacaala wuxuu labadan dariiq oo uu isu daba dhigayba si uu isuguba fasiro oo waqtigii kuleylka ee ay dee caadadoodu ahayd inay horta qayluulada horraysiiyaan duhurkana loo kaadiyo saynu soo marnay jumcadu way ka duwanayd jumcada iyada waqtigeeda horaa la tukanayay qayluuladooduna bacda duhurunbay noqonayn bacda jumuca ayay noqonaysay bal taasba weeye kolley baabkii markaa waxa ay tahay salaada jumcada waqtigeeda waa cinda zawaal ee waana kolley qowlka caamatu ahlima mucdam ahlilcilmi khilaaf ka jirana waa taa inshaarnay baabun ida shtada alxaru kulaylku hadduu adkaado oo waqti xagaayaba ay tahay yowmaljumucati mal xukm xukumku muxuu noqonayaa jimcada miyaa la dibdhigayaa sii duhurka loo dibdhigi jiray mise horaa la ysaga tukanayaayo iyada ibraad kii aynu soo maray halkan dee ma mashruuc ma aha ee jumcadii kol haddii dadkuba hore ay u imanayaan horaa loo tukanayaa eg markaa meeshii ixtimaal jiro ayuu imaka waataynu ku soo aragnay ama khilaaf jiro ama istifhaam buu dhigtaa ama sanoo kale shardi buu dhigtaayo imika halkan muu jasmin muu goyn imika sheekhu raximah llahu tacaala san buu imika u tarjameeyo waayo waxna wuu inoo soo naqlin doonaa kolkol lagama fahmayo ama daahirkooda uu yahay jumcadana inay duhurkii la midtoo la dibdhigayo kolley inta badanna culimmadu may iyada way kala farqiyaan duhurkii iyo jumcadii way kala farqiyaan bal axaadiistu badankoodu waa siday nooguba timo dee sida xadiidkaa hore oo in jumcada hore la ysaga tukado iyada waqtiga kulul iyo xagaagii aan la debdhigan sheekhu markaa arin jiraa daraaddeed ama naqli dhici karta iskhilaafinu kuba sugan yahay daraaddeed oo dhici karto in duhurkii iyo jumcadii isku mid lagaba dhigo iyadoo ixtimaalkan kale ee raajixoo ah in labadu ay kala duwanyiina ay jirto ayuu san ugaba cabiray bal axaadiidna waa inoo soo aroorinayaa ma xadiid xdثna محamed بن أbي bkri المqdimiي qal xadaثna xramiy بن cmaarةa qal xadaثna أbu khaldة huwa khاlid بن dinaari qala samictu أنس بna maliki yquul sanadka abu khalda mooye inta kale waa inaynu soo wada marnay magaciisiina sheekhu raximah اllahu tacaala waa kan isagoo huwa isticmaalaya inoo sheegay waayo riwaayada kumay sugnayn dee magaciisa ama tasmiyadiisu waa nin reer bani tamiim ah kunyadiisan aada looguba yaqaano oo ko aimo badanna ay tawsiiqiyaan walow xaafidna xajar saduuquu kaba cabiro waana dadkii taabiciinta uguba dambeeyey anas iyo dee laba kulmay oo waa taabici aaduu yar ama taabiciinta yaryarayd buu kaba mid yahay kolley bukhaari waa tan aan ku aragnay inuu wax kaba wariyey abu daa-uud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa soo raaca caynina raximah llahu tacaala isagoo khasaani kasoo naqlinaya wuxuu sheegaa bukhaari inuu xadiidkan oo keliyaba kaba wariyey khaalid ibnu dinaar kolley xaafid halkan kumuu odhan ee laakiin waa caynisa kitaabkiisa cumdatulqaari kuba sugan xadiidkanun inuu bukhaari kaba wariyey isagoo laakiin isaguna khasaani kaba soo naqlinaya bal waa nin saasa ayaa wuxuu yihi samictu anasa bna malikin yaquulu kaana nebiyu nebigu wuxuu ahay sala allahu calayhi wasalam ida shtada markuu adkaado albardu qabowgu oo waa waqtiga jiiraalkee dhulku qabow yahay bakara bisalaat bakara bisalaat macnaa waa macnihii makaan soo sheegaynay shaygoo waqtigiisa bilowgiisa la sameeyo ay tahay macnaha sallaha fii awali waqtiha weeye salaada wuxuu tukan jiray khaasatan salaadii duhur weeye de iyagana markaa xaalkeedu isbedelaya kuleeliyo qabow waqtigeeda bilowgii oo muu dibdhigayna marka waqti uu galay zawaalgaadhuu duhurkii tukan jiray waida shtada alxaru kulaylku markuu adkaadana ee dhulku aada u kulul yahayna abrada bisalaati salaadii waa dibdhigi jiray salaadii duhur baaban ku laqbeeyey lafdi mutlaqana weeye halkana maxaa taalla yacni ljumucata jumcadii jumcada ayaaba arrintaasi ay dhacaysayoo hadduu dhulku kulul yahayna waaba dibdhigi jiray si uu duhurkaba ka yeeli jiray hadduu qabow yahayna dee waa horraysiin jiroo waqtigeeda bilowgiisa ayuu tukan jiray sheekhu raximah llahu tacaala jumcadii ama muu jasmin in la dibdhigayo waxaa la yeelayay dashada alxaru yowma aljumucati taas baa buu yidhi kolley wuxuu jumcin waayna yacni ljumucata inay laftii salaadun baan haynay yacni ljumucatadan tafsiirka ah ee lee yidhi salaada uu jeedaa waa jumcadii taas waxaa suurtagala halkan taabicigii kalaamkiisii inay tahay khaalid ibnu diinaar ama dadkii ka dambeeyeyba ay tahay oo bal maalan taasna ay noqoto un dee danni xaggooda ay ku fasireen uun salaadii ay jumcadii kuba fasireen oo danni uun ay tahay waxa weeyaan dee anasna xadiidkiisii hore aynu soo maray waaba tanaynu imika ka soo baxnay kunaa nubakiru biljumuca isagoon kala qaadin marka arrinkaa ah suurtagal taabicigii ama ciddii ka dambaysayba inay tahayba ixtimaalkan ay tahay ayuu sheekhu raximahullahu tacaala riwaayadii hore aynu soo marnay xumaydna aanay tafsiil kuba sugnayne tabkiir mutlaq ah aynu inooguma sugnaa ayuu horta cibaarada aanu jasmin ahaar markaasuu welibana riwaayaad mucallaqa ayuu ka dambaysay ooba kuwan qaala yuunus bnu bukayrin wuxuu yidhi ahbarana abu khaldata markii horeeg cumaarat bnu xaramiyi bnu cumara abu khalde ka warinayay yuunus bnu bukayrna waa nin reer kuufo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey ah bukhaari waa tacliiqun macnaa tacliiq mooyaane tacliiqaad mooye wax kale kamuu warin muslimna wuu ka wariyey laakiin isna waa mutaabacaad ama mutaabacuu wax kaga wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo raaca haddaba yuusuf ibnu bukayr ayaa wuxuu yidhi ahbaranaa abu khaldata abu khaldah waa tan aan soo maray ayaa noo waramo qaala wuxuu faqaala wuxuu yidhi bisalaati walam yadkur iljumuca eeg markaa waa umuurtan ugu jasmin waayey shardiga inuu isagaba soo dhigtay aanuu jawaabtiisii keenin sababtuna ay tahayba yacniidan in tafsiirku uu yahayba inaanu anas xaggiisa ahayn ee ay tahayba ciddii kaba dambaysay oo taasna ay danni u noqoto iyo lafdigan mudlaqoy ku idlaaqiisii guud ahaan ay ku qaadeenuun ama ay ku xambaareen walam yadkur iljumucata jumco ma sheegin waa mid horta taas waqaala bishr bnu haabitin wuxuu yidhi bishr bnu haabitna waa nin reer basro ah ninka hore yuunus ibnu bukayr buu la dabaqa yahay waa atbaacu taabiciintii dadkii ugu dambeeyey bukhaarina waa tacliiqun isagana macnaa waa tacliiqaadkan waa tacliiqan macnaa ruwaadiisii usuusha ahayd maahe axaadiidta musnadka uu kaba warinayay ibnu maaja baa isaga soo raaca isaguna muxuu yidhi xadaanaa abu khaldata oo qaala wuxuu yidhi markaas sallaa bina amiirun yo aljumucata nin amiirah ayaa maalin salaad jumcaana tukiyey uma qaala lianasin radia allahu canhu anas baa wuxuu ku yidhi kayfa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusallii duhra eeg hadda jumco muu weydiin rasuulkii ilaahay seebuu duhurka u tukan jiray ee markaasaa idashtada albardu bakara bisalaat waidashtada alxaru abrada bisalaat markaa taas eeg duhur baa la weydiinayay lafdigii markaa jumco muu odhan walow jumco la tukaday ay jirtay kolley amiirkan imika halkanna waa nin xakam la odhanayey oo magaciisa xakam la odhanayay ibnu abi caqiil xajaaji ibnu yuusuf bay ilmaadeer ahaayeenoo waa nin reer haqiifa isagaanu naa'ib uga ahaa oo naa'ib kaba ahaa dariiqadii dee ninkaa xajaaj uu ku socday oo ah salaada in la dibdhigo dibdhigo jumco iyo dee salaadii kaleba oo jumcadii kaldii la doono waqtiga casarba la geliyo isaguna taas buu isaguna ku socday oo isaga ayuuba aha waa xagga in la dheereeyo khudbada salaadii jumcada marka ay kuba dhowaato waqtigeedu inuu baxo kolleyna in waxaa jirtay qisooyin bal halkan sheekhu waa ishaaraya raximahu llahu tacaala in horena waatii aynu usoo marray dee nimankii dibdhigii waqtigaa horeba dhace salaadaha khaasatan reer baniye umaya ay dibdhigi jireen kolleyna in badanoo ama saxaabadii waqtigaa joogtay ama taabiciintii iyo waxyaalahaasna aamuskay umuuraha ka aamuseen dee naftoodiibaabay uba baqdeen oo dhib badan baa meeshii kaba imanayso haddii arrintu ay noqonayso uun bal dee waxa weyaan dhib yaroo fududee dhib weyn baa gaadhaysay oo waxay soo naqliyaan weliid ibnu cabdimalik waqtigiisii dimashaqna way ahayd nin inuu hadlay oo uu yidhi abuucitham waxa weeye nebiyun bacda muxamedin sala allahu caleyh wasalam ujeedaduma nebi dadka sheegay san dibdhigan oo maxamed dabadiya lasoo saaro ninkii dib looma arag dibba looma arag oo kale bal waxa weeyaan qisadan imika xakam oo kale iyadoo maalin saas oo kale aanu soo bixin anasna waa fadhiya malaa wuu la joogayba maqsuuradii ama meeshii buu laba joogay hore u soo bixi waaye nin yasiid la odhanayo reer dabbo ahaa ayaa kacay oo hadalkan dee dibdhigan buu isagii kaba kacay oo dee nimankiisuu kaba cabiray zamaaniyadii ayaa la booday oo dee si xun baa loo tumay loo garaacay isagana uu ku jiraayo bal markuu soo baxay ayaaba laga joogsaday oo adigu markaas in anasna isaga ayaa weydiiyey kol su-aashan oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tan miyuu jumcada san uba tukan jiray oo dee dhibtaasna way jirtay bal ruuxii baaba dee dhibaatadani soo gaadhaysa anasna kollay jawaabtan caamka ayuu kuba jawaabay in arrimahaasna way jireen dhibtaasna way jireen dee haddii uu anas bal maalan markaa salaadii jumcada tan laguma fasirayna qiyaasuun mooyaane laakiin rasuulka ilaahay inuu dib dhigayay ninkiina dhib badan baa gaadho ilaa malaa markii dambe waa la xidhay waa xidhnaayo ilaa loogu markhaati furay waaba waalan yahay ninkii lama soo dayn waa arrintaas wadaag waa dhib aad beryaha dambaba dhicino markaa markii dambaa la yidhi kuwa waa nin wejinoonayo waxyaalo iyadoo hadda markii horena si xun adigu waxba aan loola hadhin dee kuwaas askartiisa aanay waxba ulaba hadhin waa arrinkaasuna maxaa salaada loo loo dibdhigay waqtigeedii loo tukan waayey yaziid baa la odhanayay anas markuu weydiiyeyna oo yihi bal adigaa rasuulka ilaahay la jooga si u tukan jirayna xadiidkan dee aanu odhan jumca ida shtada albardu bakara bisalaati waida shtada alxaru abrada bisalaa oo dee ayuu yidhi taasna waxaywaa dee haddii salaadii duhur ama salaadii jumcada duhur loogaba qiyaas qaatay baabkeed noqoto mooye iyada tafriqadu way jirtaayo jumcada kol haddii hore loo togayo inagu kolley jumco iyo duhurba waa tan hore u laysaga tukadee waqtigeedaa hore ayuunbaaba la tukanayaaye lafdigan yacniina waa ta aan leenahay dee xadiidka marfuuca ayaa umuurihii noo lama socdo bal saxaabiga naftiisii maahay waa in kaba dambaysay uun imaka tanna waad uma qaala lianasin markaa wuxuu usoo qaatay labadan tacliiqna lafdigan yacni ljumucata inaanu xadiidkii dee marfuuc ahaa laba socon inaanu dee anas tafsiirkii ahayn bal taas si uu inoogu bayaamiyo صلى بنا أمير ثم قال لأنس كيف كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر isagana jawaabtiisu taas bay ahayd bal markaa waxa weeyaanuun waqtiga jumcadu waqtiga duhur si aynu soo maray waayo anas labadoodiiba waa ka simo oo waqtigaa zawaalkaba weeye de duhurkiina xikmadda loo dibdhigayo waa si dadkii ama hadh ay u helaan khushuucdii iyo waxyaalahaas kulaylkan iyo waxaas ka kaxaynayana meesha ay ugaba baxdo iyo wixii tashuush keenaya horeynu taa iyada uba soo maray bal markaas weeye xagga jumcadii laakiin say noo sugan waa in waqtigeeda hore la tukanayo oo iyada kulayl iyo kulayl la-aan dadkiiba hadday hore u tegayaan aan imaka la kala farqinahayn baabulmashi ila ljumucati socodkii jumcada loo soconayay ayuu baabkiisii yahay iyo wa qowlillaahi caza wajal jalla dikruh ilaahay qowlkiisii uu yidhi fascaw ilaa dikrillaahi dee salaada marka loo dhawaaqo waa salaada jumcada maalinta jumcada u socda oo ilaa dikrilahi dikriga ilaahay oo de waa khudbadan iyo salaadan iyo mawcidadan iyo taasba weeye marka ayn sheekhuna raximah llahu tacaala imaka halkan wuxuu dee mashi buu kaba dhigay waa isagoo fascawdana ugu hadalka intaa kagama hadhaye sacyigan dee kuba fasiraya inuu socodkaa la soconayo xaggeeda la qabanayo uu yahay orod la ordayo oo xaggeedii loo ordayo inaanay ahaynba waman qaala waxaa kaloo u baabaysan yahay ciddii tidhi asacyu alcamalu wadahaab sacyigu ma aha uun cadwi iyo orode waaba waxa la qabta iyo shaqo iyo tegiddii la tegayey oo waa liqowli illaahi tacaala wasaca lahaa sacyaha isagii dee waxa weeye aakhiro ee ninkii doonayee shaqadeedii iyo camalkeedii la yimi weeyaane qabtayba oo bal matalan waxa ujeeddadu ay tahay bal ilaahay subxaana wa tacaala dee fascaw ilaa dikrillaahi buu yidhi in xadiidna waa kii ay noo horreeyeenoo waa inoo soo qaadi doonaa dikriga ilaahay ee ilaahayna amray sacyigiisuna waa dee salaadii oo khudbadeedii iyo salaadii iyo taasba weeye haddaba wuxuu leeyahayna dee sacyigu maaha uun cadwi halkana waa tii salaada marka la tegayo in la ordoo la degdega laynooba diiday ee sacyigu muxuu noqdaa waa camalka iyo dahaabka oo kale marka asacyu wasaca laha sacyahaana orod iyo taas may hayna waa shaqadii dee camalkii iyadu ay lahayd oo laba qabanayo marka halkan maqsuudku maaha ishtidaad iyo orod xaggeedii loo ordo ee waa in xaggeedii looba kaco taasba weeye waxaanayn bal matalan xataa iyada cumar oo kale waxa weeyaan lagaba soo naqliyay inuu aqriyi jiray muwada ay kuba sugantahay idaa nuudiya lisalaati fabdu oo salaada haddii waxa weeyaan loo dhawaaqo fa- halkii fascow bedelkeeda famdu xaggeeda qabto oo macnaa sacyiga waxaa loo jeedaa un marshi waana saa inooguba fasiray waqaala ibnu cabaasin wuxuu ihi radia allahu canhuma yaxrumu waa xaaraam noqonayaayo albeycu beyci xiina idin markaa dhawaaqaasi dhaco salaada loo aadaamo waa aadaankan ee markaa khadiibka hortiisa lagaba aadaamayo wax la iibiyaa xaaraan buu noqonayaa oo wax bannaan ma aha waqaala cadaaun cadaa ibnu abi rabax wuxuu yidhi taxrumu way xaaraan bay noqonaysaayo waa assinaacaatu kulluhaa maaha beecuun wax kastoo salaadii lagaga jeedsanayo lagaga shuqloomayaaba iyadoo xaaraan bay noqon iyadoo xaaraan bay noqonaysaa wax kastoo salaadii lagaba jeedsanaya kol haddii aadaan ku dhaco oo riwaayo isagu bal maalan ibnu cabaas lagaba soo naqliya waxay maalinta jumcada marka la dhawaaqay ama loo aadaamo id iib banaani ma jirte laakiin marka la dhameeyo hadda doo dee iibso oo dee waa si ilaahay ba yidhi fabta- dee fadliga ilaahay doonto oo iibso oo iibi haddaa doonto riwaayadan marka la eego waxa weeyaan marka la eego saxaamaya taabicigan cadaana waxaa lafdiga lagaba soo naqliyay waa kol haddii aadaankaasi dhaco lahwigii beeci sinaacaadkii oo dhan seexashadii ninkuu haweenadiisa u taga inuu wax qoro aduu wax kastoo salaadii lagaga shuqloomayaaba xaaraan buu noqonayaa kolleyna waa qowlkii jumhuurta taasi in marka la eego inuu iibkiiyo xaaraam yahayna iyadna jumhuurulculamaa qowlkoodii weeye waqtiga uu bilaabmayo xaramnimadkaas iyo wax kastoo salaad lagaga shuqloomaaba salaadii lagaga shuqloomayaaba xaramnimadkeeda uu bilaabmayaana waa marka aadaankan dambe ee imaamka hortiisa laga aadaamayaa dhaco waayo kaas baa waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jiray waana inoo soo socotaayo axaadiida caynkaasi waaba inoo iman doontaa ama aadaanka kale ee kaba horeeya kolley waqtigaa horena de cinda zawal baa markii dee uu bilaabmay cuhmaan waqtigiisii uun way kala horeynayeenuun suuqaha lagaba aadaamey maaha inay muddo dheer kala horeynayeen ee waxay ahayd waqtigii inuu gaadhay oo uu galay si dadkaa jeeda ay u ogaadaan waa iyadna cinda xuduurilwaqti unbaabay ahayd cinda zawaal bay ahayd kan kalena waa kan oo dee khudbadii baa bilaabmaysa iyo dadku inay aamusaan ay khudbadii dhegaystaan baabay arrintiisu ay noqotay waxa weeye bal matalan kaas iyada inta aan ka kala dhicin ee ka damba dhicin dee iyada wixii laba imanaya beec iyo umuurihii kaleba iyagu xaaraam maaha way bannaan yihiin bal taas bood waqaala cadaam taxrumu sinaacaatu kullaha waqaala ibraahim ibnu sacdin can isuhuriy ibraahim ibnu sacad wuxuu yihi isagoo zuhri ka warinaya ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye ee kitaabkeenaba uu kusoo noqnoqdaa waa ruwaadii kitaabka ama kutubta lixdaaba ruwaadiisi idaa adana almuadinu muadinku hadduu aadaamo yowma aljumcati jumcada maalinteeda walxaal huwa shaksi musaafirun uu isagu musaafir yahay aadaankii baa laakiin u galay oo u maqlay aadaankii fa calayhi korkiisa waxaa an yashada inuu xaadiro oo uu jumcadii tago oo uu ka qayb galo macnaa waa zuhri imaamkaasa kalaamkiisii weeye oo wuxuu leeyahay haddii dee mu-adinkii uu aadaamo maalintii jumcadana ay isaguna uu musaafir yahay waa maalin jumco waxaa laasim ku noqonaysaa inuu jumcadii kaba qayb galo taas baa laasim ku noqonaysaa horta kolley malaa dee axwaal baa meeshii iska imanaysa ruux hadduu musaafiriyu socoto yahay jumco waajibkuma aha jumco waajibkuma aha taasna kolley waxaan filayaaba dee aimada ijmaacoo kaleba weeye inay jaanibkaasi haddii ka soo qaado waddankii ama magaaladii uu soo galo ruux musaafira safarkiisiina waa ku jiraa dee isagii waa ruuxaas ruux lagu tiriyo inuu muqiim noqday maahe waa ruuxa musaafirkee socotada ee dhaafayo waa mujtaas waddankii waa dhaafaya jumcadii waajibkuma aha dee taasna ibnu mundir oo kale wuxuu leeyahy kal ijmaaci min ahlicilmi weeye zuhri baa haddaba hadalkan lagaba soo naqliyeyna laba qowl bay kaba soo naqliyeen qowl isagu waa qowlka aimada kale baa yidhaaheen oo laa jumcata calaa musaafirin qowla waa qowlkan imika aan hayno oo ah ruuxii musaafirka haddii aadaankiiba uu maqlo jumcadana uu yahay inuu jumcadii xaadira ay laasim kuba tahay dee markaa wuxuu u jeedaa macalaa dariiqi listixbaabba mise waabu ku laasiminayaa bal lafdigu waa ixtimaalayaaye laakiin waxaa dee suurtagala inuu ujeeddadiisu ay tahay uun meel jimcadii lagu oogayuu joogaa markaasuu yimi aadaankiina waa dhacay aadaankiina waa dhacay marka caynkaasa kol hadduu aadaankii maqlo jimcadii meel lagu oogayana ay tahay isagiina dee inuu salaadii kaba qayb galo laasim mayaanay kuba ahaaninbe bal kolley arrinkani ma khusaynayo ruuxii markaa doonaya safar bilaabaya ma khusaynayo ruuxu hadduu waqtigan safar bilaabayo musaafir maaha weri aadaankii baa dhacay dee bacdalculamaa waxay kaba dhigaan bokol haddii waagu maalintaa uu beriyay inaanu safarkii ruuxii isagu ahlalwujuub ahaa aanu safar saarnayn laakiin bal waxaa lena intaanay jumcadu gaadhin waa bixi karaa waxa weeyaan laakiin haddii waqtigii dee waqtigii galay oo kale kolley waxay noqonaysaa isagii dee dadkii la farayuu ahaa ku ujeedana zuhri maaha waana suurtagal hadduu kaa ujeedo ruuxu doonaya markaa safar inuu bilaabo hadalkiisu wax khilaafo aimadii kale uu kaga duwanya ma jirto dee laasim bay ku noqon walow maanta dee ishkaalaad ay jiraanoo safarkoodu safar ay ikhtiyaar inta badan u leeyihinoo ruuxu markuu doono raaxiladiisii uu iska joojin karo ama uu iska fadhiisan karo ay ahaydee ruux diyaarad ku qoranoo diyaaradiisana waqtigaa ay tahay dhici kartana waqtigaa horeba waqtigii aadaankiina ugu galay isagoo madaarkii jooga oo kale bal kole xaaladii waa iska yar adkaanaysaa innaga waqtigeennan oo kaleo nooc baabay iska jirta idiraar baaba iskaba imanaya waqtigii oo kolkol baanu dee isagu waqtigeenii baynaan xukumi karin khaasatan diyaaradaha oo kale iyo iyagu laakiin waqtigoodii way xukumayeen ruuxii safar bilaabayay ean weli bilaabin ha jumcadii ehelkeedii ahaa dee iyadu markaa musaafir maaha laakiin ruuxa kale calaa sabiil istixbaabunbay noqon hadduu magaaladii jooguu ruuxa mujtaaskee dhaafayana yahay musaafirka xukun muqiim aanu lahayn e markaa jumcadii ma saarno oo waajib kuma aha hadduu xaadirana sidan horeba usoo marray way kaba ansaxaysaa xdثna علي بن عبد اللahi qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna يزيد بن أbي مريم qال xdثna cباية بن الرفاعة qال أdركnي أbو cbs وأna أdhب إlى الجuمعaةi faqاaل يزيد بن أbي mريم kan waxa weya waa nin ansaar oo kunyadiisana abu cabdالlahi la idhaho reer dimashiq ahaa masjidkeedana jaamicana imaamkaba ahaa ayma kala duwana ay towhiiqiyaanba waana nin bukhaariya asxaabu sunan alarbac ay wax ka wariyeen oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa walow siqaara taabiciin la mucaasarooday cabaayat ibnu rifaacata ibna raafic ibnu khadiij weeye saxaabigii raafic ibnu khadiij baa awow u ah waa nin ansaara markaas waana taabici dhexe oo kutubta lixda aba ku wada sugan oo hiqaa ama abu cabsin waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay ka mida waa reer beder abu cabsin kunyadiisan buu aada ugu mashhuuroobay magaciisa cabduraxmaan bay yidhaaheen walow qowlo kalena ay jiraan balkooday saxiix yeelaan kaasba weeye bukhaarina xadiidkeennan oo keliya ku leeya wax kaloo mala hore umaynaan soo arag dibna inooguma dambeeyo walow dee xadiidka uu soo celin doonou jihaad iyo kuba keeni doono oo markaa xadiidka jihaad uu ku keeni doono imikase waxa weeye xadiidkanunbuu ku leeya meel kale bukhaari kuma laha abu cabs ibnu jabrin oo magaciisa ay yidhaaheen cabduraxmaan laakiin kunyadiisan kuba shuhroobay haddaba cabaayat ibnu rifaacata waana nin ansaara weeye waa dadkii beder bedegaalkii u joogay cabaayat ibnu rifaaca wuxuu idhi adrakani abu cabsin baa i soo gaadhay walxal ana anigu adhabu ila ljumucati jumcada xaggeedii aan tegayo almashi ila ljumuca ayuu baabka u baabaysnaa dee waxaana uu isoo gaadhay buu yidhi aniguna waxaan ku socday jumcadii faqaala wuxuu ihi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul halkan bay leeyihin dee may ordahaynoo hadduu ordayo sacyigaasi jiro hadalkan iyo umuurahanba lamu makansadeen inuu u sheego ee dee uu soconayo waa kan ka cabirayba waa an adhabayo waa mashigii waa ti uu lahaa almashi ila aljumuca saxaabi in kalena uu soo gaadhay faqaala wuxuu ihi samictu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo man iqbarat ruuxay boodhowdo qadamaahu labadiisa qadam fii sabiilillaahi sabiilka ilaahay isagoo daaco ama kuba jira ee laftiga sabiilla inta badan marka la idlaaqo jihaadkiibu kuba dhacay laakiin saxaabigii daaca guud ahaanbuu u isticmaalay jumcahan ay kuba socdaan baa isna fii sabiilillaahi ah ruuxa isagu labadiisa lugood socodkan uu soconayo daraaddeed boodh uu gaadho ee u boodhoobaan fii sabiilillaahi isagoo ku sugan sabiilka ilaahay marka jumcadiibuu ka dhigayaa fii sabiilillahi yadna dee waa macnaha guud oo ah shay kastoo khayr oo ilaah looguma dhowaanayo daaca inuu isna fii sabiilillaahi yahay xaramahu llahu cala annaar ilaahay subxaanahu watacaala naar buu kaba xarimaa kolley xadiidku jihaad buu kuba iman doonaa halkaas baanay xadiidka waxyaalaha kuba tacalluqsan kuba sharxeen waxaanay leeyihin un bukhaari wuxuu usoo qaatay haddii cadwi ama sacyi orod uu jiro dee xadiidkan muxaadaadan iyo umuurahaasi oo ay ku adkaan layd inay iyagoo ordaya taas abaa cabsidna waa kan sacyigii loo sacyayyo jumcada iyo socodkii loo soconayuu ka dhigay inuu la mid yahay ama xukumkii jihaadka taas uu kala ayuu kaba dhigay ee bal maalan saxaabigan ee bal waa wejka uu soo qaatay baa taas xadiidkuna mar kaluu inoo soo noqon doonaa iyo halkii ugu aansamsanaydba xadaana adamu qaala xadaana bnu abi dibin qaala suhuriyu can saciidi wa abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam na ibnu abi diiba baa wuxuu yihi qaala zuhriyu macnaa waa sanad mawsuula uun inqidaac ma jiro tadliisna isna laguma aqoon macnaa zuhri waa wuxuu kaba maqlay zuhri baa ayuu ka warinayaa saciid ibnu lmusayib iyo abu salamata bnu cabdiraxmaan labadoodna abu hureyray ka wada wariyeen radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam sanad kale ayuu haddana raaciyo wuxuu yihi waxadaana abulyamaani qaala ahbaranaa shucaybun can izuhriyi marka aadam ibnu abi iyaas iyo ibnu abi dibi baa meeshii ka baxay zuhri baa labadii sanadna isugu yimaadeen qaala ahbaranii abu salamata laakiin kan abulyamaan saciid lama socdo oo zuhri waxa weeye labadiisii sheekh mid ahaan buu ku gaabsaday imaka ahbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana abaa hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulki ilaahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqiimo oo haddii aqaamidii baa od maqlaysaa falaa ta'tuuha ha imanina tascawna xaala ordaysaan idinkoo ordayo usoo degdegaya ha imanina waatuuha yimaada macnaa waa salaada meesheedii lagu tukan lagu oogayay tamshuuna xaala soconaysaan oo idinkoo caadiya si degan u soconaya yimaada calaykum korkiina waxaa sakiinatu xasiloon xadiidka hore inuu soo maray famaa adragtum wixii aad soo gaadhaan ee haleeshaan ee imaamka aad ka soo gaadhaan fasalluu ay fasalluu maca alimaam imaamkii la tukada wamaa faatakum wixii idin dhaafana ee laydinkala horeeyeyna ee intaydaan soo gaadhin imaamkuu tukadayna faatimu markaa dambe taam yeela xadiidka guud ahaan sharaxiisa iyo faatimu iyo faqdu farqiga u dhexeeyo dee xadiidka riwaayaadkiisa ama ruwaadiisu ay labadaba la yimaadeen iyo way noo soo horeysay markaa maxaa halkan inooguba sugan falaa ta'tuuha tascawna imaka jumcaynu kaba hadlaynay xadiidkan iyadaa wuxuu u soo arooriyeyba sheekhu raximahu llahu tacaala waa jumladan an laa ta'tuuha wa antum tascawn waxaana ujeeddadiisu ay tahay sacyigan laysku amray aayadda ee ah ilaahay yidhi fascaw ilaa dikrillaahi iyo sacyigan layska nahiyey ina xadiidkii laa ta'tuuha tascawna baa meeshii taalla sacyi waa manhi midna waa ma'muur sheekhu wuxuu markaa usoo qaatay imika waxa weeye sacyigaa aayadda laynoogu faray inuu ka aanu ahayn sacyigan manhigaa aanu ahayn sacyigan laysu diiday aanu ahayn taas waxa weeyaan sacyiga aayadduna waa almashi walmudi kanna waa kaasoo si labadan sacyi ayuu isqaabilinayaa mid waa ma'muur midna waa manhi haddaba kii manhiga ahaa kan lays amray maaha waa ka duwayo waxaa looga jeedaa mashi uun ina waa kaa yidhi baabulmashi ila ljumuca almudiyi wadahab baa looga jeedaa kanna waa macnihii uu lahaa intaas buu xadiidka usoo qaatay waayo xadiidku dee jumco iyo taas iyada kuma sugnaa ee waa salaadii guud ahaan iyo marka la imanayo taas baabay ahayd bo xadaana camru bnu caliyin qaala xadaanii abu qutaybata qaala xadaana caliyu bnu lmubaaraki can yaxya bni abi kaiirin can cabdillaahi bni abi qataadata laa aclamhu ila can abihi can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaala laa taquumuu xataa tarawnii wacalaykum asakiinatu bal xadiidkana waa xadiid inoo horeeyey laakiin isagoo malaa mucallaqa ayuu inoo horeeyey imika sanadkiisiina waa inoo dhameeyey abu qutaybahana ashaciiri salma bnu qutayba la yidhaahoo suurtagal hore inuu soo maray san filaya uun cibaarada laa aclamhu ilaa can abihina suu xaafid ibnu xajar imika halkan leeyahay laa aclamhu can abihi hortayn waxayn dhacday malaa ruwaadayn bukhaari barhkood oo mustamli imika waa riwaayadiise inuu yihi qaala abuu cabdillaahi laa aclamhu ilaa can abihi laakiin innaka inooma taalo aniga ima taalo horta nuskhadaydan ee wuxuu leeyahay mustamli bay dhacday qaala abuu cabdillaahi laa aclamu ilaa can abiihi oo markaa uu noqdo cidan laa aclamuhu ilaa can abiihi ay tahay inuu bukhaari yahayba weeye bal markaa bukhaari baa lafdigiisu iyadu kan ahaa waxaabad moodaana buu leeyahy oo dee suurtagal ay tahay inuu bukhaari raximahu llahu tacaala xadiidka mowsuulnimadiisa ka yar joogsanayay oo inuu xifdigiisa intuu kaba qoray inuu mowsuul ahaa ka yar joogsaday waayo in marka la yidhaha can cabdillahi bni abi qataata laa aclamu ilaa can abihi can inabiyi sala allahu caleyh wasalam saasun baan hayayaa weeyaan oo saasun baan ku ogey wax kale kuma ogay oo nooc tawaqufo ama xifdigiisaabuu kaba qoray oo markaa xadiidka mowsuulnimadiisa intuu kaba shakiyay uu kaba yar joogsaday laakiin waxa weeyaan bukhaari iyadoo inoo markaa ismaaciil iyo kaloo dariiqan sheekhan bukhaari ee uu camr bnu cali alfallaas isagu kaba wariyoon shaki lahayna waa jira mar hore u isagoo mucallaqa waynu soo maray oo iyadana shaki aanu ku jirinna way jirtayba oo bal xadiidku waa xadiid inoo mawsuula cabdullaahi bni abi qataadana aabihii buu kaba warinaya maxalu shaahidkuna waxa weeyaan wacalaykum usakiinatu weeye intan bay maxalu shaahidku noqon korkiina waxaa xasilooni ayaaba ah bal markaa taas oo inaad dee deganaataan oo xasiloonaataan oo macnuhu waa maxay halkan hore markaa aad waxa weeyaan ay arag dee waxa weeyaan laba aqiimo salaadii weeyaha kicina ilaa ay arkaysaan waxaana laasimtaan xasiloonidii si aan bal waxa weeye kiciddaa ama ay waxa weeyaan kacayaan aanay sabab ugu noqon degdeg ay degdegaan iyo jaanibkaas bal xadiidkana hore inuu soo maray waxaanba ujeedadu ay tun koley day jumca imaka aan kuba jirnay maka halkan sacyigii ila salaati kayri ljumuca ee ahaa kaa laysu diiday oo ah in la degdego ama cinda aliqaama markaa la maqle haba noqoto markaa la kacaya haba noqotee sababtuna ay ahayd dee ruuxan ordaya ama degdegaya isagoo hinraagaya ayaabuu istaagayaayoo kolley khushuucdii salaadii waxyaalahaas ayaaba meeshii kaba dunaanaysa sacyiga caynkaasee laysu diiday imaka ee waxa weeyaan walow dee sacyigan laysfaray ee imika jumcadii laysfaray wax ka duwan weeye kan laysfaree jumcadii laysfarayaana waa mashi uun ee wax kale maaha bal inahaas weeyaan inuhu usoo qaatay ee dee lafdigu markaa jumco wax ka camsan weeye baabun laa yufariqu ma kala geynayo oo shaksigu bayna thnayni laba shaksi dhexdood yowmaljumucati maalinta jumcaha oo markaa xadiid aynu soo maray un weeye adaabtii ama waxyaalihii laysu diidaya jumcadana ka mid weeye ruuxu markaa uu yimaado halka ugu horeysee bannaan ee uu helo dee dadkuna waxaa roon inaanu midba meel fadhiisan oo meelo dambe layska fadhiisanay sida loosii kala horeeyo sufufta hore loosii kala galaana waaba sida mudan ruuxu isagoo hore u yimi inuu haddana jidaarkaa dambe fadhiisto ama meel dambe fadhiisto oo kale oo laga yaaba indhowr saf iyo sufuuf badan isaga ay kaba horeeyaan marka dambe salaadii la tukanayo waa nooc taqsiir waa nooc bal maalan khayrkii badnaayee halkan lagama helayay aan isagii waxa weeyaan uu kaba wahsanaya ama aanu raqbo u lahaynba taas baabay taasi keenaysaayo waa dee si waxaanu ajrigaa iyo thawaabka iyo waxyaalahaasba raqbo u lahayn bay keenaysaay dee si loo kala horeeyey in horo dee uu ruuxu halkii hore u gelaya ee u bannaanayd inuu galaba weeye bal markaa waxa ay tahay ruuxii markaa dambe yimid ee laba shaksi oo dhinaca isku haya inuu kala geeyo kala durkiisaa ku dhibo maaha horena waynuu soo marnay waa xadiidka aynu soo marnu soo celinaya bal wixii intaa dhaafsanna waan yar keenaynaa waan sheegi doonaa baabun laa yufariqu bayna thnayni yowma aljumuca xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbarana bnu abi deybin can saciidin almaqburiyi can abihi can ibni wadiicata can salmaan alfarisiyi koley xadiidku sanadkiisa ee inta dambena isagoo saasaynu soo maray ibnu wadiicana horeynu magaciisa usoo sheegnay salmaan alfarisi baa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi man iqtasala ruuxa maydha yowma aljumucati maalinta jumcaha watadahara dahaaro qaata bima stadaaca min duhrin cibaaradana waan soo sharaxnay oo waa dee tandiif siyaada iyo mubaalaqo isnadiifintii laguma xeel dheeraanayo uma dahana subkada ama dhaashada oo saliidiyo waxdaa wixii uu marsan karayay madaxiisa iyo adigu wejigiisa iyo jirhig iyo madaxi iyo waxyaalahaas u dhalaalinaya taas marsada oo masa asiiba oo marsada min diibin wax udgoon oo dee diibkaa uu helaya kolba u suurto gelaya ah uma raaxa taga oo xaggii jumcadii buu qabtay falam yufariq aan kala geyn kala durkin bayna tayni laba shaksi dhexdood oo fasalla tukada maa kutiba lahu wixii loo qadaray markaas laba afar lix adigu intaa dee imaamku soo bixin salaaddu way u furan tahay wixii loo qadaray tukada uma idaa kharaja alimaamu imaamku marka uu soo baxo ansata aamusa qufira lahu waa loo dhaafaa maa beynahu waa isaga iyo wa bayna aljumucati alukhraa jumcadii kaleo tii kaba horreysay intii u dhaxaysay wixii dembiya kaba dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala kaba dhaafayaa taaba weyn bal iyadoo xadiidku inoo horreeyey oo xataa waxyaalahan uu kulansanayna barhkood uu taraajib kaloo ynu soo marray uba dhigtay imaka halkan waa tafriiq bayna ithnayn yowm aljumuca in dee ay tahay wax laysu diidayo oo bal markaa waxaana weeyaan kollay jumhuurulculamaana meesha waxay kuma tagaan karaaha inay tahay laba shaksi oo dhinaciisu haya hadday dee kala durugsaynoo furja ay bannaan tahay ishkaal ma jiro meeshii bannaanayd waa la awdayaa laakiin isagoo isagii kala durkiya hadduu dee bal maalan iyagii ka idan dal buu yidhaah tafasaxuu bal iyo taasoo bal imaali i baneeye u baneeyaan ay u kala durkaanee nahyigan kuma dhacayo laakiin marka aanay jirin dadkii laga taltallaabsanaya iyo dadkaa la kala durkinaya intuba nahyi baa kuba yimi wax karaahana weeye jumhuurulculamaa iyaga siay qabaan bacd alculamaana waxay doortaanba inay xaaraam tahay oo arrintani ay dembi noqonayso bal taas bay doortaan waxaana abu daa-uud oo kaliya uu wariyey kollay waa malaa casharadii inoogu dambeeyey ama ugu dhawaabay intanaan soo noqno casharadii aan maraynay cabdillaahi ibnu busirin saxaabi la yidhaahna waa warinaye inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo dee khudbaynaya arkay ruux intuu yimid dadkii soo jiidhayo oo kasoo taltallaabsanayo uu ku yidhi ijlis faqad aadayta fadhiiso dadkii waad dhibtay oo dee dhibka dadka la dhibaana kollay wax bannaan ma aha oo bal markaa ma bannaana bal markaa waxaa weeyaan haddaba atafriiq bayna itnayna isagoo intuu kala durkiyo dhexdoodii fadhiista bal waxay yidhaahaan way kala mid dhigaanoo iyadoo dee waxa weeyaan mujaradu takhadi uu kaba tallaabsado oo kale tallaabadna way kaba sii darantahay dadka laga tallaabsanayaayo ooba sa intaasoo kale oo dee iyaga ama waxa weeyaan dhibi ay kaba soo gaadho dee tallaabadan bal wax lugtiisii kuma sugnaayo waxyaale maradoodii iyo waxyaale ay qabsadaan ama ay maraan adigu dee um waxyaala kaba iman kara maxduur baa kaba ratimi kara oo way kaba sii adag tahay ee ootane bal waxa weeye kolley waa shay laysu diidayo allahuma culimmadu waxay kaba soo reebaan sufuuftii hore hadday bannaantay sida imaka dad aan arkayno dee meelaha dambaa la yska fadhiistay sufuuftii horea dhici karta meele ay bannaan tahay ruuxu inuu dadkan sii dhex maro mooyaane safkaa hore bannaan iyo meelaha furajtaasna ma gaadhi karo oo kale dee iyagiibaa gaboodfal laba yimi iyagiibaa canaanta leh markaa ruuxii kaba tallaabsaday ama dhex maray si uu meeshaa u awdo iyada taas dembigan ama nahyigan kuma dhacayo taas horenasna xalay usoo sheegnay hadduu ruuxu markii horeba dee halkiisii horuu fadhiyey xaaju u bahdayoo ama weyse iyabuu u baxay oo wuu soo noqonayaa meeshiisiibuu kusoo noqonayaa xaqna waa u leeyahay halkiisii inuu kuba soo noqdo bal taasna waa xaalo kaloo lagaba soo reebayo imaamkii hadduu saasoo kale iyadna waa xaalo lagaba soo reebayo bal waxa weeyaan ruuxii kale inuu halkii ugu horreeye bannaanayd isagoon cid dhib ahayn fadhiisto taas baa ay noqonaysaa dee waxa isaga ay tahay xaqiisu yahay wixii kale iida iyo dhib bay noqon ee nahyina waa ku dhacayaa waa kan rasuulka marka welibana xadiidku sidan inoogu yaalo ruuxu hadduu umuuraha laba yimaado ama umuuraha horeal madluubkaa wax ka tago ama waxa manhiga uu kuba dhaco ajriga laga ratibay jumcadii ah todoban cisho in lagaugu dambi dhaafayo wixii dee markaa khalal baa kuba imanaya ama ajrigaasi ma imanayo sababtu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ajrigan maydhigii la maydhanayay iyo duhnigii iyo diibkii la marsaday iyo iyadoon dad aan la dhibin waxa weeyaan oon dee tafriqo iyo takhadi aan laguma dhibin wuu isku wada xidhay marka haddii umuuraha la wada helo markaasaa dembidhaafka imanaya taas baa xadiidku inoo yahay baabun laa yuqiimu rajulu ninkuma kicinaya akhaahu walaalkii yowma aljumucati maalinta jumcaha akhuuhu de waa akhaahu fi lislaamba wayaqcudu kolley yuqiimdu bay noogu cadfanta walaa yaqcudu ma fadhiisanayo fii makaanihi meeshiisi oo intuu ruux meeshiisii ruuxa kaba kiciyo oo xataa tafriqadii waa macnaha iyadna soo geliyeen halkan oo kala geyntu inuu dhexdoodii fadhiistay iyo inuu midkood meeshu intuu kaba kiciya fadhiisto iyadna tafriqadii bay noqonaysaa taasi waa nooc tafriqadiia hadduu midkood intuu meeshii kaba kiciyo halkii fadhiisto halkiisii fadhiisto tafriqadii iyadna way noqonaysaaye ruuxu ma kicinayo intuu mid shaksi meeshiisii uga soo horreeyo xaqa kulaa kaba kiciyo isagu ma fadhiisanayo dee taasi wax bannaan ma noqonayso xadiid baana isagu inoo iman doona wallow lafdiga jumcadu xadiidka aanay noogu sugnayn laakiin cumuumkiisa ayuu dee xadiid sheekhu raximah llahu tacaala daliishanaya xadaثna mحamed qال أخbarna mkhlد بن يزيد qال أخbarna بن jurayج qال smctu ناaفعa yquل smctu بن cmra رadي الlه عnهma yquل naha النabiyu slى الlه عalيه وsلم nahyiguna waa lتaxriim maanta halkan in an yuqiima inuu kiciya arajulu ninku akhaahu walaalkii min maqcadi meeshii uu fadhiyey oo wayjlisa fiihi uu fadhiisto taa rasuulka ilaahi uu nahye qultu waxaan ku idhi linaaficin waxaa odhanaya ibnu jurayj aljumucata ma jumcadu u jeedaayo maalinta jumcada miyaa qaala wuxuu ihi aljumucata wagayraha jumca iyo kayrkeedba waa isla mid ruuxu kol hadduu meeshan dadkii kale uga soo horreeya isaga ku xaq leh in xataa ibnu cumar oo kale ka uga kacana muu yeeri jirin oo wuxuu kaga baqan jiray inuu dee xishood isaga uu xishoonayo ugaba kacay meeshii aanu dee taasi can diibi nafsin minhu aanay ahaynbe ee laakiin isaga meeshii ku xaq leh ilaa intaa uu fadhiyana isaga ku xaq leh xataa hadduu yar baxo weyse iyo wuxuu baxo isaga ku xaq leh marka in laga kiciyo ruux ka kiciyo ee dulmi ayay noqonaysaa iyo tacadi xagga jumcadana waa kan oo cumuumkan buu imika daliishaday laakiin xadiid muslim wariyey baa jira oo bukhaari shardigiisa aan gaadhsiisnaynoo laa yuqiimana axadukum akhaahu yowma aljumucati uma yukhaalifa ilaa maqcadihi fayaqcuda fiih walaakin yaquulu tafasaxu axad waa lafdi muslim oo lafdigan sariix ku ah axadkiin maalinta jumcada walaalkii aanu meeshiisa kaba kicinin oo uu weydaarta markaase ha yidhaaho war ii baneeya meel kala durdurka haddii loo baneeyo markaas istidaan weeye dhibaata ma jirto hadduu dhexdoodii fadhiistay u kala durkaan oo bal matalan ruuxan markaa laba ruux kala kaxaynaya kala fogeynaya haddii istidaankoodii iyo idankoodii uu yahay nahyigii kuma dhacayo baasi kuma sugna ha yidhaaho bal meel ii baneeye iga kala durka haba yidhaaho laakiin waxa weeye ruux yaanu kaba kicin dee iyadoo istidaan la-aanna dadkaas tafriqada ayaanu kulaba iman baabuladaani yowma aljumucati adaankiibuu maalinta jumcada la aadaamayey ayuu baabkiisii yahay kolleyna waa abwaab isyar daba socota oon islaam markii hore waad gaadhaysaa dee waqtigiina had waa saacaduman kuma jirna laakiin dadka dee ilaa galabtii shaqaynaya kolley malaa fadhi intaa lagu ku culusay talabaadna waa baab isku yar xidhan oo khaasatan baabkan horena ku yar joogsii waa u yar baahan yahay ama way isku yar xidhan tahay intan aadaanka iyo wixii ka tacalluqsanay balalka aynoo jirto allah subxana wa tacala aclam